أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus idaacadda islaamiga andalus ayaa xalay si rasmi ah u soo gebagabaysay tartanka ramadaanka andalus iyadoona abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey majmuucaadkii kaalmaha hore galay maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada saakow ee wilaayadaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo culamo udiinka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey wilaayaadka gado iyo shabeellada dhexe أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax isniina taariikhda hijirigan ay ku beegan tahay labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriga intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaas waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba haye nuur aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan bismillaahi araxmaani araxiim war saacadihii lasoo dhaafay soo baxay ayaa sheegaya in ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ay ku dhawaaqeen in howlgallo gaar ah ay ka fuliyeen saldhigga muwaafaqa al silti ee ku yaala magaalada arsaq ee dalka jordan oo ay ku tilmaameen saldhigga ugu weyn uguna firfircoon oo ay isticmaalaan diyaaradaha dagaalka maraykanka ee weerarada ka fuliya gudaha dalka iiraan sida ay werisay aljaziira iiraaniyiintu sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gantaalo ku beegsadeen lix iyo toban gooboodoo ku yaala talaabiib oo ah dhulka reer falastiin balse sahaynadu ay xoogga ku haysato sida uu sheegay tv-ga ciidanka sahaynada oo khasaaraha ka dhashay weeraradan ku soo koobay oo keliya dhaawac ilaa ay saddex qof ah sida la ogyahayba habeen hore waxaa jirta in duqaymo xooggan ay diyaaradaha sahaynada iyo kuwa maraykanku ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee tahraan taasoo ay ku beegsadeen kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan kaydadka shidaalka magaalada tahraan taasina waxay keentay in hawada magaalada caasimadda ee tahraan uu xiray qiiq madow oo isku beddelay daruur oo ka dhashay weeraradii ay xarumaha shidaalka ku qarxiyeen maraykanka iyo sahaynada sida lagu arkay muuqaallo saacadihii lasoo dhaafay la baahiyey haddii roobab ay ka da'aan xaaladan magaalada teheraan ay ku jirto waxay dhexda u gelaysaa musiibo bini'aadnimo ah sababo la xidhiira magaaladan waxay qayb ahaan ku tiirsan tahay biyo xireenno badan oo lagu kaydiyo biyaha roobka kadibna ay dadku cabaan taasoo dhilin karta xanuunno aan muddo laga soo kabsan xataa aragtiyada weeraradan waxaa lagu dhisay ujeeddo ah xaalad musiibo bini'aadnimo ah inay ka dhacdo teheraan si loo jebiyo adkaysiga dadka sidoo kale xasanow waxaa jirta in ilaalada kacaanka iiraan ay ku dhawaaqeen inay kordhiyeen duqaymahooda weerarada laga bilaabo xalay bayaanka ayaa lagu sheegay in ciidamada iiraan ay boqolkiiba labaatan kordhinayaan weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska halka boqolkiiba boqol ay kordhinayaan howlgallada gantaalada istaraatiijiga ah tallaabadan ayay sheegeen inay qayb ka tahay ballaarinta jawaabta militari ee iiraan ee ka dhanka ah cadowgeeda sidoo kale ciidamada kacaanka iiraan waxay soo bandhigeen sawirro muujinaya burburka gantaal iyagoo ku doodaya in gantaalkaasi ay qabteen oo ay burburiyeen nidaamyada difaaca cirka ee iiraan sida warbixintu sheegtay gantaalka waxaa la soo riday isagoo ku duulaya hawada sare ee markazi barvays ee bartamaha iiraan iyadoo ciidamada iiraan ay ku adkaysanayaan inay soo ridistu ka dhacday gudaha hawada dalka iiraan sidoo kale xasaanow maxamed baqeer khalibaaf oo ah guddoomiyaha baarlamaanka nidaamka shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqay in dagaalka hadda ka socda bariga dhexe uu sababay cawaaqib dhaqaale oo caalami ah kalibaf wuxuu yidhi idinku ayaa dagaalka bilaabay annaguna waynu soo gebagabayn doonaa wuxuunu ku eedeeyey saliibiga donald trump inuu hore u sheegay in qiimaha shidaalka uusan si weyn u kici doonin balse hadda uu qirayo in qiimaha uu kordhay kalibaf wuxuu ka digay in haddii dagaalka uu sii socdo ay adkaan doonto soo saarista iyo weliba iibinta saliidda taasoo saamayn ku yeelan karta dhaqaalaha dunida wuxuu sidoo kale sheegay in khasaaraha uu gaari doono maraykanka dalalka gobolka iyo dhaqaalaha caalamka isagoo ku eedeeyey kayaanka sahaynadu inuu sabab u yahay xiisadda sii kordhaysa sidoo kale xog cusub ayaa sheegaysa xasaanow in iiraan ay ballaarinayso liiska bartilmaameedyada iyadoo ka gudbaysa inay beegsato oo keliya saldhigyada militari si ay u burburiso hantida dhaqaale ee maraykanka iyo danaha istaraatiijiga ah ee uu ku leeyahay gobolka sida uu sheegay ilowareed uu soo xigtay faris news xogtan waxay intaasi ku daraysaa in bartilmaameedyada ay isha ku hayso iiraan si buuxda loo abdheedgareeyey waxaana hadda lagu daray maalgashiyada muhiimka ah ee maraykanka iyo israa'iil iyo danahooda muhiimka ah ee gobolka waxaa kaloo jirta xasaanow musiibo hor leh oo soo wajahday dalalka khaliijka laysku yidhaahdo waxaana jirta in mas-uuliyiinta nidaamka daaquudka baxrayn ay sheegeen in weerarada iiraan ay waxyeello u geysteen warshadaha sifeeya biyaha badda taasoo muujinaysa marxaladda cusub oo dagaalka ah oo lagu beegsanayo kaabayaasha biyaha dalalka khaliijkana waxay si weyn ugu tiirsan yihiin warshadaha biyaha badda sifeeya oo macaaneeya si ay u helaan biyo la cabo tusaale ahaan qatar waxay ku tiirsan tahay boqolkiiba boqol biyaha badda oo la macaaneeyey kuweyt iyo baxraynna qiyaastii boqolkiiba sagaashan ayay biyahaasi ku tiirsan yihiin cumaan boqolkiiba siddeetan lix ayay ku tiirsan tahay sacuudi arabiya boqolkiiba toddobaatan ayay ku tiirsan yihiin duqaymaha iiraan ayaa waxay yimaadeen markii maraykanka iyo israa'iil ay beegsadeen warshad biyaha badda macaanaysa oo ku taalla jasiiradda qeshm ee dalka iiraan taasoo ilaa iyo soddon tuulo dadkii ku noolaa ay dhigtay xilligan biyo la'aan maadaama biyaha badda oo la macaaneeyey ay cabi jireen ugu dambayntii xasaanow hogaamiyaha sare ee iiraan ayaa waxaa loo doortay mujtaba khamanaay oo ah wiilka hogaamiyihii hore ee ugu sarreeyey iiraan cali khamanaay mujtaba waa shakhsi awood badan oo muddo ka shaqaynayey daaha gadaashiisa siyaasadda iiraan islamarkaana xiriir dhowlo leh ilaalada kacaanka iyo hay-adaha ammaanka muddo dheer waxaa loo arkayey inuu yahay qofka maamula arrimaha siyaasadeed ee ku xeeran aabbihii waxaana lala xiriirinayaa garabka adag ee siyaasadda iiraan sannadkii labada kun sagaaliyo tobankii ayuu maraykanka wuxuu saaray cunuqabatayn
aad buu u mahadsan yahay abuushayba idaacadda islaamiga andalus ayaa xalay si rasmi ah u soo gebagabaysay tartanka ramadaanka andalus iyadoona abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey majmuucaadkii kaalmaha hore galay marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya
xalay idaacadda islaamiga ah ee andalus waxa ay si guud u soo gebagabaysay barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus bisha barakeysan ee ramadaan ahna mid ka mid ah fasoosha cilmiga iyo dacwada isagoo sidoo kale ka mid ah musaabaqaadka lagu weyneynayo bishan fadliga badan oo ah tan ay muslimiintu soo nooleeyaan cibaadaadka acmaashooduna sii laba jibaaraan sannadihii tegay idaacadda andalus ayaa si buuxda gacanta ugu heysay maamulka tartanka hase ahaatee sanadkan waxaa si rasmi ah uga qayb qaadanayay makaatibta dacwada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo tartanka xooggiisa lahaa allah fadligii sanadkan waxaa tartanka andalus ka qayb qaadanayay kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka dalka banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe jubbada hoose jubbada dhexe baay bakool gedo galgaduud hiiraan iyo wilaayada muduga waxayna lix iyo toban habeen oo xiriir ah si hagar la-aan iyo dadaal xooganba uga qayb qaadanayeen barnaamijka tartan aqooneedka andalusa habeenkii xalay oo si dhammaystiran loo soo gabagabeeyey tartan aqooneedka andalus kadib ku dhowaad labaatan maalmood oo uu socday waxaa barnaamijka laga jeediyey kelimaad kala duwan sheekh abuu saciid azaylici oo ka mid ah culimmada iyo guddiga tartanka ayaa kelimo dardaaran ah jeediyey
kelimadeydii iyo dardaarankay iyo naseexadayda oo naftayda iyo walaalaha dhammaan aan ugu naseexaynaya waxay tahay walaalayaal waxaan nahay dad muslimiin ah mas-uuliyad baana saaran ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisaan u socna in nafteenna aan badbaadino ummaddeenna aan badbaadino oo diinteenna aan ilaalinno ayaa waajib nagu saaran taana waxa weeye waxay ku imaan karta xariggii alleh subxaanahu watacaala na amray inaan qabsano inaan wada qabsano oo aan iska ilaalinno waxalaal wixii oo tafaraarug keenaya nusuusta qur'aanka iyo sunnada ku soo aroortay jamaacada in la laasimo iyo iskuduubnaanta oo laga tago tafaraaruqa mustafiidatun wa mutakaathira waxaa ka mid ah ilaahay qowlkiisa subxaanahu watacaala wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu wa qowluhu tacaala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون midnimada waxay ka mid tahay min muxkamaati ddiin markii nawaasil cusub ummad ay la soo gudboonaato waxyaabahay u kaashanayso xalinteedii waxaa ka mid ah midnimada baynamaa tafaraaruqa iyo nisaacaadka ay dhalinayso wuxdadii inay markaas ay kala dhalantaalanto iyo dadka quluubtoodii xiqdi inay ku beerto awooddii dadka muslimiintana ay tagto qofkii raaraaca taariikhda islaamiga xarakadeeda oo calaa mari zamaan oo u fiirsada mu'ashiraatu alquwati waadacfi waxa uu caddaanaya isku xirnaansho oo xoog badan oo ka dhexaysa ayaamu alcizi waali'tilaaf midnimada iyo maalimaha guusha iyo sharafta iyo horumarka calaaqa ka dhexaysa intaas kadib waxaa munaasabadda gabagabada tartanka kelimaad ka jeediyey wulaadda shanta majmuuco ee galay kaalmaha ugu horreeya ee tartanka andalusa iyagoo halkaasi ka jeediyey bogaadin ku socota majmuucaadka iyo guddiga tartanka kelimadan ku saabsan tartan aqooneedka sanadlaha ah ee wilaayaadka islaamiga lagu qabto bisha qur'aanka waxaan bacdallaahi ugu mahad celinayaa dhammaan makaatibta iyo mas-uuliyiinta isku howlay suurtagelinta tartankan iyo kamiraalintiisa waxaana idin leeyahay jazaakum allahu khayra waxaan si gaar ah ugu hambalyaynayaa tartamayaasha wilaayada shabeellada dhexe hadday yihiin afraadda wilaayada saaxiibbada wilaayada iyo dhammaan taageerayaasha wilaayada rag iyo dumarba guusha qiimaha leh ee ay ka soo hooyeen tartanka sannadkan iyagoo galay kaalinta koowaad waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayraa mahad al kadib waxaan u mahadcelinaynaa idaacatu andalus alislaamiya idaacadda islaamiga ee andalus baan u mahadcelinaynaa annagoo ka ambaqaadayno man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah waxaa si gaar ah aan u xuseeyaa halkaa markii aan joogo markii aan dhegaysanaynay idaacadda aan ka dhegaysanaynay tartankii iyo qaab socodkiis iyo nidaamkii u socdo oo aan fiirinaynay markii abuu ayman uu yidhaahdo walaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta waxaan gelaynay in aan wax dhegaysanno qaabkii wax u dhacay aan fiirinno waxaa ku sii higaysay abuu ibraahim markii uu dhaho jawaabta waa sax ama jawaabta waa qalad waxaa si gaar ah een u xuseeyaa majmuucada matelaysay walaayada islaamiga ee jubbada hoose majmuucadaas oo ay bixiyeen juhuuddooda iyo dadaalkooda ay bixinayeen ay gaarsiiyeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah waanu mahadcelinaynaa uma waanu mahadcelinaynaa raggii jazaakum allahu khayran noo baabiinayey idaacadda andalus noo fadhiyey noo baabiinayey tartan aqoonoodkii ka baxay idaacadda andalus hadday noqon lahaayeen weliyayaashii iyo hadday noqon lahaayeen aqoonyahanadii iyo hadday noqon lahaayeen culummadii dhammaantoodba waanu mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka inii saaro juhdiga aad bixiseen acmaashiina allah barakeeyo si gaara waanu mahadcelinaynaa raggii iyo dumarkii dhammaantood ka tartamayey walaayada murug iyo taageerayaashoodii fiiriga ay bixiyeen iyo maarkaysaa meesha ay soo gaareen jazakum allahu khayran bacda xamdulaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo mahadcelin ballaaran idaacadda islaamiga ah ee al andalus howlwadeenadeedii raggeedii farsamada ku jiray gaar ahaan musaabaqada intay socotay in raggii daadi'inta musaabaqada ku jiray waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran runtii waxaad muujiseen juhdi iyo dadaal dheeraad ah farsamada inaad hagaajisaan wixii cilala aad ka hortagtaan ama aad saxdaan waxaan leeyahay walaalahaas jazaakum allahu khayran dhammaan muslimiinta ku tixinayd mashruucan khayriga ahaa oo idaacadda ka baxaayay si gaar ah majmuucadii u tartantay walaayadda islaamiga ah ee baay sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahaasoo runtii xil badan iska saaray si ammaano leh hufnaansho ku jirtana ay musaabaqada ugu qayb qaataan ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد ذلك ولا ليال إذا عدا أندلس جزاهم الله خيرا ترتنك أي قبنيان سند والبب شهر رمضان أي بركيسا tartankaasoo loo qabanayo wilaayaadka islaamiga guud ahaan majmuucooyin ka socda oo ku tartamayo sanadkan waxaa la dhihi karaa sanadihii ugu xiisaha badnaa weeye waxaan marka hore u mahadcelinayaa walaalaha idaacadda andulus iyo walaalaha idaacadda alfurqaan oo labaduba si toos u tabinayay sida aad dareemaysaana tartankan wuxuu soo socday muddo aad u dheer oo dhowr iyo toban sano ah ramadaan walban idaacaddu way qabanaysay bifadlillahi waraxmati ilaahi yaa ku mahadsan xiise gaar ayuu lahaa dareen gaarna wuu lahaa aadna wuu u kululaa sanadkana waxaa la dhihi karaa waa tartan mataqaanaayo aad uga sarreeya kii hore guryaha markaad joogto waxaad maqlaysaa idaacaddiiyo shidan oo dadku ay ku taxan yihiin sidoo kale goobaha ganacsiga iyo dadka mataqaana meheradooda jooga dadweynaha lugeynaya ee jidadka maraya dhinacyadooda waxaad arkaysaa iyadoo idaacaddu ay u shidantaha nin walba moobeelkiisa gaarka uu ka dhegeysanayo taana waxay muujinaysaa xiisaha gaarka ee dadka muslimiinta ay u qabaan si ay aqoonta uga faa'iidaystaan ee mataqaanayo su'aalaha la weydiina ee jawaabaha baxayo aqoon kororsi ay uga helaan walaalahan guulaystay ma soo bixi lahayn sidaa darteed walaalaha guulaystay ee majmuucaadka iyo kuwa mataqaanayo aan ku soo bixinba waxaa la dhihi karaa dadaal weyn ayay muujiyeen oo dhammaantood way wada guulaysteen gabagabadii munaasabaddii xalay waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartanka andalus ee bisha barakaysan ee ramadaana sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey jaa'isaad kala duwan oo qaali ah sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba tartankii idaacadda islaamiga ee alandalus ay qabatay waxaa kaalinta koowaad galay islamarkaana aan lagu haysanin majmuucadii u tartamaysay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe majmuuca darajooyinka ay haysataana waa boqol iyo soddon derajo abaalmarinta ay ku guulaysteenna waxa weeyaan kun iyo laba boqol oo dollar kaalinta labaad waxaa iskula jira ilaa iyo saddex majmuuco oo ka kala socday wilaayada islaamiga ah ee baay iyo wilaayada islaamiga ee mudug iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo dhammaantood isku derajooyin ah mid kastaana wuxuu haystaa boqol iyo labaatan derajo abaalmarinta idaacaddu ay ugu tala gashayna waxa weeyaan kun iyo siddeetan dollar oo ka dhexayn doona saddexdaas majmuuco kaalinta saddexaad ee tartanka kun afar boqol afartan iyo toddoba waxaa isla galay laba majmuuco oo ka kala socday labada wilaaye ee kale ah wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo wilaayada islaamiga ah ee banaadir mid kastaana wuxuu haystaa min boqol iyo toban iyo shan derajo abaalmarinta ay xaqa u yeesheen ee loogu tala galayna waa toddoba boqol oo dollar
sidoo kale guddiga tartanka andalus ayaa xalay abaalmariyey majmuuca saddex ahaa oo tartanka intuu socday sabar muujiyey si guul lehna ku dhammaystay waxaa kale oo jira saddex majmuuco oo kaalmo aan gelin laakiin tartanka nala dhammaystay abaalmarin oo dhanka indibaadka ay ku heleen oo aan ugu tala galnayna aan gaarsiin doonno insha allahu tacaala maadaama ay tartanka ku sabreen ilaa dhammaadkii dhibaco yarna looga hormaray saddexdaas wilaayo amba saddexdaas majmuuco oo kale ahaa majmuucadii matalaysay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo majmuucadii matalaysay wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo majmuucadii matalaysay wilaayada islaamiga ah ee bakool saddexdaas majmuucana insha allahu tacaala waxay mutaysteen abaalmarin gaar ah oo aanu gaarsiin doonno maadaama ay ku sabreen tartanka oo aynala dhammaysteen intaasaan kusoo gebagabaynaynaa wajasaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaan ayuu kusoo afjarmay tartan qaatay muddo ku dhowaad labaatan habeen waa habeena ku suntan sabarka guddi iyo majmuucaadkii u soo tafaaqatay sidii ay u guulkayn lahaayeen tanaafuska ayla soo banbaxeen sidaasoo ay tahayna guusha iyo guuldarradu ma ahayn halbeegga musaabaqada ramadaaniga ah ee andalus ay caanka ku tahay laga soo bilaabo sannadkii labada kun iyo sagaal oo ku aadan muddo toddoba iyo toban sano ah waxay andalus ka howlan tahay majaalka tartan aqooneedka iyo horumarintiisa iyadoo ka duulaysa sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhegaystayaasheeda una nashaadgelin lahayd dhallinyarada ahlucilmiga ah mahadsanid marwan maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alle kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada saakow ee wilaayadaas sida warbixintaanu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر mar kale fagaare ku yaala magaalada saako waxa uu martigeliyey dhiigga manaxyaal in muddo ah cunto iyo sharaab ka dhiganayay dhiigga daahirka ah ee muslimiinta waxa ay muddo sannado ah isku dhex qarinayeen dadka muslimiinta daahirkoodana u muuqday mu'miniin balse ahaa uurku gaalle arxan iyo damiirtoona lahayn cidda aan ka hadlayno waa shan jawaasiis ah oo lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada saakow in muddo ah oo ay isqarinayeen waxaa ugu dambeyn lasoo horfariisiyey muslimiinta ay xasuuqayeen iyagoona ku indhaqabowsaday gumaadka abeesooyinkii biya hoostooda ku qaniinayay waxa ay kala ahaayeen shabakadan jawaasiist ah koow aadan maxamed sheekh cabdinuur oo loo yaqaanay caraale waa soddon iyo toddoba jir jaasuus u ahaa saliibiyiinta maraykanka labo awees cumar maye oo loo yaqaanay galaangal waa laba iyo labaatan jir isagana jaasuus u ahaa sirdoonka maraykanka saddex cabdirasaaq maxamuud faarax waa soddon iyo sagaal jir jaasuus u ahaa sirdoonka saliibiyadda maraykanka afar mayow cabdisheekh mayow waa jaasuus la shaqaynayay sirdoonka saliibiyadda maraykanka shan maxamuud cabdulle oo loo yaqaanay mataan waa sagaal iyo labaatan jir jaasuus u ahaa sirdoonka maraykanka kooxdan oo siyaabo kala duwan ula shaqaynayay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka ayaa allaah fadligii waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka mujaahidiinta waxaana ugu dambeyn lagu fuliyey dil toogasho ah qaadiga maxkamadda ayaana goobta ka akhriyay xukunkooda
xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacatu ila muslima وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق haddana waxaan fulinaynaa xukunkii ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shabakadan lagu laayay fagaaraha saakow waxaa ka horreeyey tobanaan cadow ah oo toddobaadyadii u dambeeyey madaxyada looga guray fagaarayaal ku yaala wilaayaadka shabeellada hoose jubbada hoose baay iyo jubbada dhexe waana masiirka daalim kasta oo diinkiisa ku iibsadaa shilimaad raqiisa mahadsanid cabdiqane kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo culimo udiinka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo diyaariyey yaasir maxamed
wuxuu ahaa kulan ballaaranna oo ay soo qabanqaabisay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen makaatiibta dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo diiradda lagu saarayey umuuro dhowr ah oo ay ka mid tahay sida ugu fudud ee lagu horumarin karo dacwada laguna gaarsiin karo mi iyo magaalo intaba kulanka wadatashiga ah oo socday saacado badan ayaa waxaa ka soo qayb galay ku dhowaad labaatan culimo kuwaasi oo si wada jir ah uga niqaashay mawaadiic kala duwan islamarkaana isweedaarsaday macluumaad iyo talooyin ka qayb qaadanaya horumarinta dacwada qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay kulanka wadatashiga ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus oo goobjoog ahayd halkii uu kulanku ka dhacayay ayaa sheegay inuu xambaarsanaa ahmiyad weyn kulankan waxaa looga niqaashay masaa'il dhowr ah oo ay ka mid tahay dacwada un sidii loo tansiiqin lahaa lasugu dabaridi lahaa mawduuca kulanka meesha ka dhacay kulan muhiim u ah mawduucan wuxuu ku saabsanaa un risaalada culimmadu ay xambaarsantahay masaajida ka baxaysa qaabkii loo habayn lahaa dadka sida loola khidaabtami lahaa risaalada loo gaadhsiin lahaa ugu wanaagsan iyadoo laga duulayo qowlka ilaah udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii dadka ilaahay in lagu xiro kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala lagu xiro oo aakhira lagu tawjiihiyo si aakhiradoodana ay u badbaadaan jannadooda ay u gaaraan si midaysan kelimadaasi u gaari lahayd ayaa hadafkeeda ahayd runtii culimmadana aad bay u mushaarakeeyeen jalsat istishaariya been culamaa xawla mas-uuliyati alkelima runtii culammadu ay ka soo qayb galeen culamo badan baa joogtay hadii walaayadii jubbada dhexe ayadan runtii goosh iska lahayd maadaama bil ramadaan ay tahay dee camalka khayrigan in la dardargeliyo ahdaaf badan haddee wuu xambaarsanaa dadka muslimiinta wax la taray kuwada fuqarada ah dacwatul aryaaf miyigii oo culimo loo qaaday iyo ducaat ducaatun ila allah marka aad iyo aad baa ma arkaysa nicmooyinka ilaahay noo siiyey amaa binicmati rabbika faxadis baa ka dhacday kulankan ahamiyad aad iyo aad u ballaaran buu leeyahay ahamiyaddiis oo ah ducaaddu inay dacwada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay u igmaday ay isweydiiyaan maxaa yeelay waa warahatu lambiyaa inay is yidhaahdaan maxaa noo saxan inay is yidhaahdaan maxaa naga khaldan inay is yidhaahdaan maxaan dardar gelinaa watay kulankii walaalaha ee culimmada ah isugu yimaadeen hadda soo gabagaboobay kolle kulan khayriyana uu ahaayoo culimmaduna isku arkeen oo liqaaga laftiisa ayaa khayra sababto ah waa shay diina meel lagaga niqaashaayo ama lagu falqaynayo weeyaan wuxuu ahaa wakhtina qaatay masaa'ilka dhowran lagu niqaashay ما شاء الله كل كان waxaa iga muuqda tawfiiq min Allah azza wa jal in dacwada la gaarsiiyo aryaafka meel walba arinta meesha ka muuqatana runtii waa taas wilaayaduna waxay muujisay isxilqaan ee culimmada hadba la tashato kulankan qiimaha badnaa saacadaha badan halkan loo fadhiyey oo culimmadii iyo waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii wilaayada guud ahaan ayaa loogaga hadlayey shirka mawaadiicdii looga hadlay wuxuu ahaa mid si fiican loo gorfeeyey guulo fiicanna laga gaaray falilahi alxamdu ilaah naga aqbala ugu dambayn sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo xiray kulanka allah ayaan u mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala kulankan khayrka badan inoo suura geliyey ragga walaalaheena culammada ee magaalada jilib inala jooga oo nagala soo qaybgala guud ahaan dhammaantoodba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wakhti dheer yaan qaadanay qodobo dhowr ahu walaaluhu ay inoo soo bandhigeen yaa laga niqaashayey qodobadaa laga niqaashayana dee maxalushaahidkii iyo ujeedkii laga lahaan ilaah yaa ku mahadsanoo waa laga gaaray waxay ahayd walaalaha culummadu inay ka niqaashaan laisla ruugo dhinacyo badan laga istaago qodobadii dhowrkaana si fiicanaa looga niqaashay wakhtina waa loo helay si wanaagsan oo khayr ay inoogu dhammaatay maadaama ummaddan mas-uuliyaddeeda ilaahay subxaanah watacaala uu inoo dhiibay ammaanadaa weyn aan hayno oo ummaddan hoggaankeedii iyo ammaanadeedii adduunyo iyo tayada aakhira iyo diinkooda inaan ilaalino ilaahay subxaana watacaala inugu addoonsanay haddaad culummo tihiin iyo maamulkii haddaan nahay isku darkeennaba ammaanada iyada si aan ku gudan lahayne ugu asluubka ugu wanaagsan ugu fiican inuu ilaahay ina waafajiyo on ka naqaashnay ahayd ilahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala sida horeba uu inoo waafajiyey in badan kulamo aan isugu nimid khayr wanaag inoogu dhammaaday tanna ilahay waxaan weydiisanaynaa sidaa iyo si lamida inuu ilaahay nooga dhigo kulanka wadatashiga ah ee ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xambaarsanaa ahmiyad ballaaran waxaana ahdaaftiisa ka mid ahayd in la badiyo shuurada si loo helo talooyin dheeri ah islamarkaana laga tashado halka ay wax marayaan iyo sida ay wax u socdaan taasi oo sare u qaadaysa tayada iyo adeegga bulshada loo hayo mahadsanid yaaser guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiya wilaayaadka gado iyo shabeellada dhexe aan ku hormarna wilaayada gado iyo casaam carafaat iyadoo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadyo kala duwan gaarsiinaya bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kuwaasay saamaysay abaarta daran ee ka jirta gobolka gedo ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha raashin qaybin ka sameeyey deegaan hoostaga degmada baled xaawo kaasoo ah deegaanka gadondhawe boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka gadondhawe ayaa si weyn uga faa'iidaystay raashin qaybinta loo sameeyey qaar ka mida dadka deegaanka oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa si weyn uga warbixiyey raashin qaybinta lasoo gaarsiiyey iyagoona u mahadceliyey muslimiintii soo gaarsiisay gurmadka raashin qaybinta ah deegaanka aan joogo dunwaalia raashinka si fiican baa nagula siiyey kheyr allaha siiyey walaayada abaaraha jiran hadda ilaah wax la koobi kara maaha ilaahay ha naga bixiye allaha barakeeyo raashin fiican baa nala siiyey waxaana la siiyey sokor bariis bur baasta saliid timir meeshaan joogana waa gadoondhow lixdan iyo afar sanaan jira facay waxaanan soo marin xaro dhammaalo geel ahoo xirxira lo' warkeeda daa neef adduunyo ahoo dameer ahoo gaadiid ahoo la dhaansadaa lala'ay adduunka waxaa ka nool ninkii mooto lahay oo laba caag intaas mar walba lagula soo ordahay waxaan haysta waa waxaan ilaahay ugu cabanayna ilaahay hana gargaara waa waxaan facayna soo marin gurmad waa u baahannahay
gurmadka muslimiinta ayna soo gaarsiiyeen allaha barkaya laakiin dhibaatada arrada ka jirto ilaahay magac cid kale dabooli karto ma leh raashinka bor iyo bariis inbaa hortayda hadda ka muuqda iyo saliid iyo sonkor gadoondhowo gurmad ilaahay baan ugu baahnay gurmad intana soo gaarsiisaynay dee khayr baan u rajaynaynaa waa u hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa insha allah maanta raashinka waana la soo gaarsiiyey haaf bariise haaf bore haaf sokore laba saddex la oo saliide laba kiilo oo timire kartoon baaste muslimiinta noo soo dhiibtay khayr allah siiyo abaartana allah naga bixiyo ilaahay baa dadka deeqi kale bini aadamba deeqi kale waxaan leenahay dadka noo soo dhiibay ilaahay waxood ha barakeeyo roobna allah noo keena gadoondha waa la yidhaha meeshaan joogo abaar baa nagu dhufatay ilaahay baa naga bixin kara ilaahayga boqorka oo ifkana keeni oo na nooleey oo na diliyaa naga bixin kara waxaan baryayaa inuu ilaahay naga bixiye inta wax noo keentayna ilaahay u gargaara gargaara asagaa ah cirka roob inaas alla naga sii caradana nabad alla naga sii waxaan joogaa tuulada gadoondhow deegaanka anjamaanta waxaa lagu qaatay raashin waxaana siiyey muslimiinta waxaan qaadanay bariis bur sokor timir saliid intaasaan qaadan ilaahay baa ku mahadsan muslimiintana sidaa ku mahadsan waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaana watacaalaha inuu cadowgooda qabto annagana maxaa eeda ilaahay subxaana watacaala noo daaweeyo ayagana ilaahay u barakeeyo meeshaan joogana waa gadoondhowo maanta muslimiinta gacan wanaagsan bay noo fideen ilaahay ha barakeeyo raashin bayna siiyeen oo ku mahadsan yihiin ilaahay gaaladaa jabiyo roobna allaha noo keena gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa waxa uu si weyn uga socdaa qayba ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona si weyn uga faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinkaas mahadsanid cazam shabeellada dhexe waxaa warbixin middan la mid ah inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani qoysaskan boqolaalka ah oo ay saamaynta ballaaran ku yeelatay biyiyarida roob la-aanta ayaa la gaarsiiyey gurmud biyodhaamin ah oo ay ka heleen walaalahooda guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin qoysaskan gurmadka loo fidiyey ayaa idaacadda islaamiga la-andalus oga warramay xaaladda abaaraha ee ka jira deegaankooda taasoo saamaysay dadka iyo duunyada halkaas ku dhaqan sidoo kale deegaano dhowr ah oo simaada degmada balcad ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa iyagana ka faa'iidaystay biyodhaaminta uu halkaas ka sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale deegaano dhaca galbeedka degmada jowhar ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa sidaas oo kale qoysas ay biyiyari soo wajahday sidaasoo kale gurmad loogu fidiyey sidoo kale deegaano hoos yimaada degmada aadan yabaal ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa uu guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu biyodhaamin u sameeyey dad boqolaal ah oo ka faa'iidaystay biyodhaaminta ay u sameeyeen mukhtaar cisaax oo loo yaqaan mukhtaar afroog dee fiican si fiicanay u dhacday deegaanku deegaan oo maaragtay oo leeya waaye oo abaaru ayuu ka badatay oo afar af lama sano oo afar roob ayuu ka da-aysay waaye dhulkaas aalka biyaha ayuu ka aroortaana shan iyo labaatan kilomitr oo u jiraa haye dadka xoolaha waa ka duuqeen oo looda iyo erigu waa ka fafadhaan dad baa ayuu ku ragaagtay waaye dadku oo iska baahan oo waxay heestaan ayna jirin marka walaada islaamka waxaa jiri biyaan u dhaamihaynaa dadka masaakiina ilaaha ku mahadle marka horena walaayaadkaa ku mahadsan aniga war saarax meel la yidhaahaan oday ka ahay waa layguu keenay saddex gooyaadoodaa lay keenay dadka biyodhaaminta loo loo sameeyey oo hadda anigu aan ka wakiilahay konton qoysaan u qaybshay oo aqoon iyo dad masaakiin ahoo deegaanka kaadeeri ayaa la yidhaha kaadeeri ayaa la yidhaha ahmed iska ooley ahaa jirto weligeedba iska ooley yidhahda hadda ana iska ahwaayo hadda miirtan waa looga arrimayaa marka deegaanka ka waran biyo dhaaminta laga sameeyey bal wax nooga sheeg wadaadada ilaahay baraka hog yeelo kheyrka allah siiyey ha hadda ana uusaana soo gaarsiiyey waa lagu adiga uun dadkaa lugoodo dadkii masaakiin ahaayo uun deegaanka ahay dibta waa ku holacsaday waa ku raayey waa ku mahad celiyaa deegaanku warkaanax waay wax hadda dul oo abaara baan uu ka jireenoo macnaha afar roob uu ka fahiisay waaye dadka xooluhu uu ka dhinteenoo looday eriguga yuhalaa ka dhaheenoo waxba ay noomelka nowlow joogu waay dadkaas waa garta marka war faarax xaggee hoos tagtaa degmo ahaan degmahaan cadanay hoos tagtaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay mujaahidiin waa mahadsan tahay ilaahay yaa mahadsanay si oo maaragtay u asta allah ka dhigo sidaasaan leenahay iyo daaminta ka dhacday ee ee degmada aadeebaal ee dibadda hoos tagto alkawsa la yidhaahdaa waxaa waaye biyaana loo soo dhiibay wilaayada kheyr allaha siiyo waa nagu dadaashay jidid way nagu bixisay in badanna waa nagu bixisay in badanna waa ka rajayaynaa iyo dhaamintu meel la yidhaahdaan taras kulan ayaa biyaha koowaad lagu baasiyey tara subax labaatan jeer ayaa ka qayb qaadatay labaatan kilomitirna magaalada u jirta anigoo cabdullahi cali yidhaahdo degan dooma cadale xalayna noola keena booye nidaamna wuula shubay berigana noola soo dhamaystire ilaahay nimcadiis waaye waa mahadsantihiin deegaanadan biyo dhaaminta laga sameynayo ayaa ka fog ceelal biyood waro iyo keedad kaloo biyo oo aan dadka deegaanka horey usii samaysanin taasoo kasii qayb qaadatay xaaladda adag ee biyo la-aanta soo wajahday dadka ku dhaqan deegaanadu abaarta ay saamaysay ee ku yaala wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mahadsanid rabbaani guud ahaan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu